بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم بعد إيه إن شاء الله تعالى waxay waxaan ka sheekeyn doonaa insha allah noloshii absirbacada allah u naxariisto ina lilahi wa inaa ilayhi raajicuun allahuma ajirnaa fi musiibatina wakhlif lanaa khayra minha allahuma kfir liabsirbacadle allahuma kfir lahu warxamhu wacaafi wacfi canhu allahuma kfir lahu warfac darajatahu fi lmahdiyiin wakhlufu fi caqibihi fi lgaabiriin wakfir lana walahu ya raba alcaalamiin waafsix lahu fii qabrihi wanawirhu fiih hadalkaas abusalaam markuu dhinto nabigu ku yihi calayhi salaatu salaam macnaheedu waxa weye allahuma aqfir liabi salaam marka qofkii dhintaba saasaa lagu dhahaya abusalaam ilaa u dembi dhaaf warfac darajatahu fi lmahdiyiin dadka hanuunsan isagoo ku dhex jira darajahiisa kor u qaado wakhlufu fii caqibihi fi lghaabiriin caruurtiisii dadkiisii ou ka tegana oo hartana ilaahu barakeey waqfir lanaa walahu yaa raba alcaalamiin asagii annagaba noo dembi dhaaf wafsax lahu fii qabrihi qabrigiisana u waasac yeel wanawir lahu fiihi ilaa uu u nuuri annaguna intaas nagu daceen abshirbacadle nabiguna waa ku yiri wiilkiisa ibraahim marka uu ka dhintay ina alcayna tadmac waalqalbu yaxzan walaa naquulu ilaa maa yurdii rabbanaa wa inaa lifiraaqika yaa ibraahiimu lamaxsuunuun ishi waa booyeysaa hudhaa nabigu calayhi salaatu salaam qalbiguna waa murugoonaya walaa naquulu ilaa maa yurdi rab rabbigeena rabbana wax ridlo gelina maahane baroordiiq iyo qaabdarro oo xaaraamu dhahayn wa inaa lifiraaqika ya ibraahiimu lamaxsuunuun marka waxaan leenahay ina alcayna tadmac waalqalbu yaxzan walaa naquulu ilaa maa yurdi rabbana wa inaa lifiraaqika ya absir lamaxsuunuun ilaahay hau dembi dhaafo subxaana wa tacaala allah wuxuu noo sheegayaa subxaana wa tacaalaa qur-aankiisa qasas badan oo dadka wanaagsan ka mid ah ambiyadii iyo saalixiintii rag iyo haweenba ilaahay wuu nooga qisooda sababta loo qisoodaa dadka qisaskooda looga sheekeeyana waxaa weeye dadkii wanaagsanna in wanaagga looga daydo dadka xunna in xumidooda laga leexo laqad kaana fii qasasim cibratu lilalbaab ambiya dadka wanaagsan qisooyinkooda cibro iyo waanaqaashada kusa dadka maaragtay caqliga leh ma garatay wakula naqusu calayka min anbaai rusul maa nathabit bihi fu-aadak yacni mid walba oo rususha ambaadeeda kamida waxaan kaaga qisoonaynaa waxaan qalbigaaga ku sugno marka dadka wanaagsan taraajimtiis way fiican tahay culummada islaamkuna saasay raaceen oo culimmadii islaamka dadkii qiimaha lahaa saxaabadii taabiciinta u taraajuma caalamkan hadda waa saas waay qolo walba culimmadooda iyo dadka u taraajumta annaga waxaan ugu liidanaa soomaalidu dadka aan dadkooda aan qiimeynin wanaagsan waxba lagama qoro wanaagooda lama waariyo lama sheego waxaasna waxaa keenaya anaaniyada iyo xiqdiga anaaniyada iyo xiqdigaa ku badan qof walbaa qabiil iyo wax daran iyo tacasuba uu nool yahay marka wax caama iyo wax umadeed badanaa lama arkayo saasay marka ayaa ummadii dadkooda qiimaha lahaa ay maaragtay ay ku dhunmeen marka caadadaas xuntaa in la joojiyo oo dadka qiimaha leh laga sheekeeyo wax laga qoro waa laga maarmaan kale absirbacada raximahullahu ilaahi u naxariisto naxnu laa nusaki cala allahi axad ilaah isagaa naga og qof ilaah uma dahirayno laakiin khayr un baan ku naqaanay intii aan ka baranay iyo intaanaan baran wixii nala kaga sheegaba khayr iyo wanaag ayaan ku naqaanay ilaahay ha ka aqbalo subxaana wa tacaala wixii aanaan ogeyna allaha u asturo allaha ka dhaafo subxaana wa tacaala xadiidkii waa ogtihiin nabigu calayhi salaatu salaam janaaso ayaa soo martay macnaa nin meyd ahoo la wado markaasuu la yiri nabigu ay dadkii ammaaneen markaas waxau dhaha nabigu wajabad haddana qof kalaa soo maray dadkiibaa balaayo ku aragtay mux daranoo ahaa wajabad oo dhah cumar ayaa weydiiyo meesha joogay wuxuu dhahay qofkii hore radiallahu canhu qofkii hore wuxuu dhahay khayr aad ku ammaanteen wixii khayrka aad ku ammaanteen ilaahay u qoray u waajibiyey qofkii dambena balaayaad ka sheegteen balaayadiyaa loo qoray antum shuhadaau ullaahi fi l ard dadka maaragtay dhulka idinka markhaati ka ah dadka marka waxaa weeye dadna ammaanta iyagaa qasbada oo dee idaacaadka iyo xoog ay ku maquuniyaan oo magacyaal intaasay la baxbaxaan dadna hadde ficilkooda iyo wanaagooda ummadda waxay aragto ayagoon qofna aan ku qasbin ayuu ilaahay subxaana wa tacaala afkooda uu ku dureeriya waxaan rajeynaya abshir bacad dadkaas dambe inuu kamid yahay isagoon haddii awood iyo midna aan ku maquunin wanaagiisii daacadnimadiisii iyo kheyrka ummadda la jeclaa in ilaahay subxaana wa tacaala lisaana sidqin oo ummadda u dhex yeelo haddaan intaa kasoo gudubno abshirbacadle taqriiban magaciisa runtaa waxaa la yidhaha abshir nuur faarax wuxuu ku dhashay gobolka qalaaf qalaaf magaalada qalaaf dhulkaa shabeelle taqriiban waxaa la ii sheegay aabihiis isagoo caloosha ku jira oo uurka hooyo ku jira inuu dhintay meelahaasuu kusoo koray ilaa xamar iyo waqti isagoo yar soo galay haddee nolosha wuxuu ka bilaabay kifaax iyo meeshii raggoo hore nolosha ay ka bilaabi jireen oo ah in maaragtay muruqiisa uu maalo gawaari inuu wax ku gato ilaa marka dambe bacadlaha uu soo gaaro bashir bacadla saas loogu bixiyey kabacdin anigu siddeetankii agihiisi markaan isbarannay isagoo dukaan xamar weynoo kulahaan isbarannay dukaan weyn oo dharka jamlada iyo baatiga oo gobolada loo qaado dharka jamlada lagu gado ayaan isbarana taqriiban hadda cumrigiisa uun laba iyo lixdan ilaa saddex xildan lagu qiyaasay yacni sanadka miilaadiga haddii la tiriyo laakiin marka uun sanadka hijriga bilaha waxay noqonaya saddex iyo si lixdan waa cumriga qaalibkaho dadkii wanaagsanaa ay ku dhinteen rasuulka saddex iyo lixdan uu ku dhintay ilaa dadkii hore sanadka hijriga ay tirsan jireen qofkii laba iyo lixda sanadka miilaadiga ku jira hal sanaa ziyaadaha a ku jirta oo sanadka yani bilaha qamariga ilaa soddonkii sano hal sanaa ku dhex jirta marka hal sano iyo xoogaa ayaa ku dhex jirta markaas taqriiban absirbacadli raximahullah sida uu igu sheegay markii hore dadkan khuraafada iyo suufiyaalka ayaan la soco jiro dhalinyarada ahaa ilaa uu kala kulmo sheekhii towxiidkii sunnada waddan ku faafiyey sheekh nuuridiin cali colow raximahullah lixdamaadkii dadkii ardadiisii ugu horeeyey oo sunnada ka fahma ayuu ka mid ahaa qisada iyo towxiidka isagoo ku fahmana waxaan u malaynaa maalin masaajidka abu hureyra ayuu kaga sheekeeyey mar munaadaro oo towxiidka ku saabsan iyo sifaadka niman sunnaa iyo niman kaloo khuraafiyiin ay dhex martay taqriiban waxaan u malaynaa inay ahayd laba kun iyo saddexdii mar aan waddanka ziyaaro ku tegay wuxuu ani marka hore dadkaan khuraafada iyo waxaasaan ku ta-aursanaa markii dambaan fikira buu dhah qur-aankii baan akhriyay qaar ahaan qisatu fircoon ambiyadii siiradoodaan akhriyay waxaa ii soo baxdau yidhi ducaadan iyo nimankan hadda murmaayana oo ducaada towxiidka iyo nimankan khuraafadan oo isbardhow yiri qur-aankiya dib ugu noqdo yiri laba qolaa ii soo baxdau yiri qolo khaaliqa daaficaysa u doodaysa allii khaaliqa oo war ilaahay hala baryo ilaahay keliga hala caabudo makhluuq makhluuqaanabisi addoonnimadiis ha ku ekaado iyo niman mala la yidhaahdo koox isbiirsado makhluuq difaaca ma boqor ha difaaceen weli qabri jira ha difaaceen sanam ha difaaceen koox makhluuq difaacahay iyo koox khaaliqi allihii difaacahay ambiyadii rasuulkii alla caabudo icbudullah maa lakum min khayr utrukuu maa tacbuduuna min duuni illah culimadii saasay leeyin war ilaahay kaliga hala baryo rasuulka sunnada hala raaco kitaabka iyo sunnada hala qaato kuwaan waxay leeyiin mayo kitaabkai sunnada kelin uma filna wax kaa jira ilaahay keligiisa baryahan ugu falna owliya alla waa waa adeegsanayna marka meesha waxaa iga soo baxdou yidhi yani runtii waa darsi aada iyo aada u cajiibi leh sidoo qur-aanka ula istinbaahday dad khaaliq difaaca dad makhluuq difaaca markii dambe go-aan waxaan ku gaaroo yiri dadka allah khaaliqaa difaaca u dooda inaa noqdee aana mala aan makhluuqa u difaacino ama fircown ama sanam ama wadaad qabri ku jiroo la tuugsanayo inaana difaacina khaaliqa aan difaaci runtii darsigaas darsi aada iyo aad aan ula dhaco ahaa de intaasna waxaa ku gaaray culimo la joog fara badan iyo mumaaraso saasoo marka u ahaa ee kabacdina culimmadii kaleo ka dambeysay waxbau ka qaatay kale waxaa malayna tafsiirka sheekh axmed macalin inuu ragga wax ka qaato ka mid ahaa shariif cabdinuur iyo sheekh maxamed qawi culimmadii axaadiidna waxbau ka qaatay nin marka waxuu ahaa haqaafo diini ahoo ku filan leh aada iyo aad mujtamaca axwaashiisana maanta ma arkaysaa ka warqaba ninkaas runtii raximahullaahu dhowr sifooyin badan oo khayr badan ayaa ku kulantay awalan waxaa nin sakhiya oo deeqsi ah nin muruqiisa maalo oo isagu shaqaysta minbacadle ilaa dukaanley soo gaaray wax alla hantidoo haystana inuu raxim ku xariiriyo inuu muslim uu ku xariiriyo ahaa dugsi haddii la dhisaayo masaakiin haddii wax loo aruurinayo culumo ikraamteed dacwo difaaceed xoolihiisoo dhan waxay ugu qaybsanaayeen dacwada iyo tawxiidka inuu ku faafiyo dad isagu diinta wax ku cuno wax ku qaato ma ahayn isagaa shaqaysan jiray waxuu shaqaystana waxa weeye diinta unbuu ku bixi jiray qaraabaduu ku xariiri jiray isagoo weliba tawxiidka usoo dulmaayo hadafkiisa ugu weyn tawxiidku ahaa oo xoolihiisa uu ku bixiyey iyo diinta difaaceeda deeqsinimadaas macruufuu ku ahaa iyadoo laga sheekeysanayo xaladan qof baa igu yiri waxaan maqalno u dhaha abshirbacadlaa deeqsi markaasaan dhahno imtixaan bal aan ka qaadno annagoo laba oon waxnana uga baanaan dhah ninkaas ba waxaan soo weydiinana nashuufo bal deeqsinimadiis adiga waa u tagnay lacagaana filan inuu na sii halna maaragtay ilaaha ka aqbalo subxaana wa tacaala wuxuu kaloo macruuf ku ahaa nin aada iyo aada tawxiidka iyo sunnada u jecel iyo culimmada islaamka jecel ee in alla intuu keli karo af iyo adin iyo xoolo iyo wacdi iyo gabay intaba ku difaaca hadafkiis waxuu ahaa sunnada tawxiidka qur-aanka islaamka dhaqankiisa inuu difaaci gabaynimadan iyo abwaanimadan uma geynin gabay jacayl iyo ku qaraabasho waxaa u geeya waxaa weeye inuu diinta uu ku difaaci inuu tawxiidka maarata ku muujiyo in dadka diinta qalda iyo khuraafaadka uu ku muujiyo taasaa u geyso walidaalika markii tawxiidka lasoo fahmay sideetanaadka iyo macrakada xoogale tawxiidka dadka faafinaya iyo sunnada iyo khuraafiyiintii dowladdii kacaanka oo isbiirsatay wakhtiyaalkaas ayuu gabayaalka soo saaray oo tawxiid ku difaacayo waad ogtihiin gabaga dheer oo shiribka ahaa oo qolo walba uu hadal siinayo garan siinayo ee aada iyo aada u cajiibka lahaa qabgaas marka uu soo baxay hamiin waxs anagoo koox dhallinyaraa madiinaan kasoo baxnay sacuudigan joognay jiddaan usoo soconay adiga arrin ugu soconay markaan madiina kasoo baxnay cajaladii saan u daaran ugu ceshanaynay annagoon moodin daqiiqad inaan soo soconaan jiddo ku nimid macnaa mawduuca sida u diyaariy iyo tawxiidka kolley waxyaalahan ka xabsada waxaa ka mid ah inay khuraafiyiintii ay dadka muwaaxidiinta u cagajugleynayaan ay leeyihiin maaragtay soo gala baabkan iyo maaragtay awliya bariga oo soo gala isaguna uu leeyahay maqaadirkan ka quusanaa asan qabri u qayshanna maqaadirkan ka quusanaa intaan allihii qaadirkan ka quusanno maan hadda qabri iyo mu'tibari usoo jeesanaa kii kan uu leeyahay marka haddaanaan baryaynin qabriga waxba idinma yaalina quruujacowta qaado quruujacowda qaada huu yidhi qaranku haydin qabqabdhe yani haddii kale laa muqaama lakum maayo meeshaan ma joogi kartaan annagai qarankaas ukaana tegayna dowladdeed khuruuja cawdo qaado wadanka isaga baxa wey runtii aada iyo aada shabay cajiib lahu ahaa oo aada tawxiidka umaad ugu difaacay markii dambe haddana arrintii runtii way la baahday waxay la gaartay in markii dhibaatooyinkii iyo dagaaladii maaragtay sokeeye waxyaalihii ay dhacaan inuu qadaayaadka ijtimaaciga iyo nabadda iyo maaragtay waxyaalahaasnu aada uga hadlo waxyaalaha bulshada dhibka ku haaya ama siyaasaadka khaldan oo ama qabiil lagu wato ama dad daneysyaal ay wadato ama dad diinta khaldaa ay wataan inuu aada iyo aada u caddeeyo runtii waad ogtihiin gabayaalka dibu heshiisiinta uu ka tirin jiray wax yar waxaan ka xasuustaa ma garatay aqoon-yahanka lagu daaliyo deenta deynta soo celiyay culimmada dariiqooyinku diinta runka sheega duqoodii waxgaradku nabadda daacad ka ahaada ummad yacni mujtamaca qaybihiisina ma intoo soo qabtay oo dib heshiisiinta iyo nabadda uu maarata uu ku guubaabinayo arrimaha ijtimaacigan hadda aada uga hadlay qaadka iyo dhibaatada uu ku hayo gabigiisa aada u qiimaha badan qaad u adigaalo xumida qaadkao dhan intuu soo tiriyey aada iyo aada marka runtii wuxuu ahaa gabagiisa wuxuu ugu talagalay inuu diinta uu ku difaaco dhaqanka islaamka ku difaaco bulshada inuu maanta ma arkaysa u adeego dadka diinta ama ummadda marin habaabinayo inuu maaragtay uu tooshka uu ka ifiyo runtii meelo badanaan isugu imaan jirnay aniga isaga gaar ahaan markii madaarista ama xaflaadka wadanka la xirayo meelaha muhiimka ah anigana kelimadeeda markaa diinta aan jeedin jiray isaguna markaa isagoo culummada maaragtay hadalkeedana yaqaan intuu ku halqabsado oo culummada iyo qiimaheeda iyo mawduuca laga hadlayo ka sheekeeyo ayuu markaa gabana kusoo gunaadi jira taa marka hadafkiisa waxaa gabaga maqsuud uma ahayn gabaga waxau ahaa inuu risaalada tawxiidka iyo maaragtay mujtamaca inuu maaragtay ugu khidmeeyo ayuu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto aada iyo aada marka wuxuu ahaa nin kariim ah waxaa kaloo ahaa nin musaamaxo badan isagoo xaqa saa u cadaynayo dadka ahlu bidcada la niqaashaya dadka maaragtay qaldan la niqaashaya haddana nin aan ka xaraaqin oo dulqaad badan oo qof walbaba isagu u qoslaayay ayuu maaragtay risaalada oo gaarsiin jiray waa runtii waxuu kaloo ku darsaday geesinimo aada iyo aada ah wixii waddanka ka dhacayay waqtigii shuucigo dadka diinta lagu xirxiraya kama bixin waqtiga oo gabayaalkaas tirinayay waqtigii dee shuuciga waddanku haysto ahaa dagaaladii sokeeyo oo runta sheegaya kama bixin cadowgii kala duwnaa oo waddan kusoo duulay kama bixin intaba mawaaqif adag buu lahaa cadowgii midab kasta lahaa oo waddan kusoo duulay aada buu uga hadlay uga xamaaseeyey waxaan ka xusaastaa maaragtay yacni lagula soo duula waddanka gargaara loo fidinaya beedadkuu tiri waxaa ka mid ahayd galley gaduuda waa gartee karneelku goosaar mau noqdaa yacni galley iyo macaawinan keenaynaa tiri laakiin waa maxay yani dadkii in la rusheeyo oo madaafiic iyo daa'iraad lagu baabi'iyo marka de geleyda ma garnaylka goosaar u ah yani runtii dadka meelo fog ayuu aada iyo aada maarata uga waanin jiray waqti walbaba maaragtay aada iyo aada ayuu mowqifka habboon uga soo bixi jiray raximahullah oo ummadda waxaa nin malja ah oo had iyo gooraal ummadda iyo qadaayaadkeeda iyo ijtimaaciyaadkeeda iyo difaaca nin waxuu ahaa marka aada iyo aada maarata ummadda ula danqada oo wixii xanuujiyaan ay xanuujinayaan wixii maaragtay ka farxiyana ummadda ay ka farxinayaanbu ah waxaa kaloo aniga aan aada ugu aqaanay raximahullah aada daacadnimada waxaa la yidhaha nusxiga nusxigu waa daacadnimo nin danaysta ama jecel magaciisa inuu faafo ama dan adduunye jecel ama dad intiqaam uu ku jiro ama qof qabiil ku colaadiye ama qof urur ku colaadiye midna ma uusan ahayn kulla hadafkiisa wuxuu ahaa islaax mujtamacaa sida u wanaagsanaan lahaa dadka akhyaarta wou jeclaa culimmada waa jeclaa dadka waxgaradka waa uu jeclaa nin wuxuu ahaa dadkao dhan maarata yani linku isku xira taasna waxaa keenaya daacadnimada qofka haduusan danaysi wadan oo waxa uu sheegayo ay maaratay ay daacad ay ka tahay had iyo gooraale waxaa badanaysa maaratay ammaanada badanayso kolley ikhlaas badanna waa ku tuhmeyni in sunnada jecelna maaratay aada iyo aada u ahaa runtii markii uu waxaystana waxuu haayo nin dadka masaakiinta iyo muslimka iyo qaraabada in walba ku caawi ah muslim kala xigin markii dambaade wixii dhaca gacantiisa ka baxaan oo wejigiisa ummadda ugu shafeecin jiray wixii uu wejigiisa ku gaaro ayuu ummadda kala gaarsiin jiray ole waad arki jirteen meel kastoo dad lagu caawinayo isagoo taagan oo dadkiiba iskaga kala shafeecaya aada iyo aad marka runtii wuxuu ahaa namaadij aada iyo aada maaragtay tusaale fiican oo laga looga dayo karo dadkana waxaa siday culimmadii hore dhihi jireen yowmal janaa-is ayaa la kala garan karaa maalintuu qofka dhinto sababta ummadda waa tabaysaa qofkii khashaash ahaa ummadda khiyaanayay balaayo u maleegayay iyo qofkii naasixaa ummadda wax ugu fadhiyey kan buka ka warqabay kan baadiyaysan hanuuninayay kan maanta ma arkaysaa qalloocan runta u sheegayay iyo qofka khashaashka maalintaas la kala barta mawcidina yowmal janaa-is runtii waa maqli jira laakiin marar badan dad khayaaroha badan waayahan markii ay dhinteen ayaan macnaheeda aan fahmay macnaha waxa weeye waa sida xadiidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam wajabad wajabad oo kale ileen dadku qofku markuu ka dhinto qofkii wax ugu yaalay iyo qofkii khashaash ahaa way kala dareen qofka intuu caafimaadkuu qabo ma dareemi kartid waxay dhihi jireen wafi leylati dalmaa yuftaqadu lbadru hamiinka mugdiga ah ayaa maaragtay dayaxa la tagaa xaqiiqatan marka ilaahay ha ka aqbalo subxaana wa tacaala anagu ilaahay subxaana wa tacaala qofna uma ammaano isagaa naga warqaba laakiin un khayr iyo wanaag unbaa nagala muuqday in marka sifaadkaasi wanaagsan runtii waxau aha nin boqol ninoo isku jiroo ahaa sababtoo nin mar shiikh ah oo diin dadku wacdinayo muwaxid sunni ah nin deeqsi ah nin ijtimaaci oo ummadii bulshadii iyo waxyaalihii nin wixii qaldanaa maaragtay saxay nin firaqdii qaldaneed yacni boqol ninoo isku jiroo ah ilaahay ha ka aqbalo subxaana wa tacaala allah ugu naxariiso marka namaadij fara badan oo saasaa loo baahmay ilaahay isagana ha ka aqbalo subxaana wa tacaala ubadkii uu ka teganaa iyo dadkii uu ka teganaa tacsiyo goonihan uga khaasaan u dirana ummadoo dhan uga tacsina sababtoo si ay hadda soomaalidu yidhahdaan nin qoysmaha nin qaranba waa nin ummad maaragtay diinteeda iyo dalkeeda iyo danaheeda nin maaragtay la nool oo la xanuunsanaya oo la shaqeynaya u ahaa marka arrimahaas oo kale in la sii wado oo maaragtay tusaale fiican maanta ma arkaysaa la noqdo oo khayrkaas oo kale laga fekero taasoo insha allah aan ku waaninayna iyada tan kaloo socotan haddee kitaabu raqaaq aan ka hadlaynay waxa weye moodku saas u dhow yahay ninkan sidii la ii sheegay wax badan ma jiraneen shalay isbitaalka isagaa lugtiisa ku tegay salaadaha qaarkood koley maqarka cishaa meyta maqaan jamaacada allah calam uula soo tukaday wax yaraa un la qabtay tiisa unbaatin marka geeridu inay sadheeran cibro ay noqoto tan kale waxaana muuqo dadkii saalixiinta ahaa ama mujtamaca waxtara inay sii socdaan waxade cadowgu ay cadow usoo diraan uubatoyn usoo diraan oo la ikhtiyaalo assination wax tii alla u timaado marka dee xadiidkii waa noo imaan doonaa kitaabu raqaaq casharka maantaan akhri lahayn waayo yadhabu saalixuuna alwalu falwal watabqaa xuthaalatu min annaas laa yubaali illaahu baalata dadka wanaagsan mid miday hore ugu soconaya sanadka hore maxamed rashaadan weyne allah yarxamuhu sanadkan hadda uu absharbacade tacsiisan u fadhinaa ilaahay hanaga ajarsiyo iyagana jannada halaka marka dad liitaa soo haraya buu dhahay marka runtii taasna wax laga cabsado weeye in khaatumada maarata lagu dadaalo ninkii labiidna waa kii yiri dahaba aladiina yucaashu fii aktaafihim wabaqiitu fii unaasin ka jildi ka jildi lajrabi dadkii garabkooda lagu noolaan lahaa oo dulqaadka lahaa waa tageenuu dhahay dad aada moodaba dhow inay cadhaysan yihiina soo har wadankii khiyaartii waa ka tagtay raggii miinada lala qarxiyo wada khiyaarta ahaa wadanka tacliintiisii aada uga fikir jiray raggii kale waa ka laakiin uubatooyinkii weli waa jooga ama dibadha laga soo dira ama gudaha ka yimaada uubatadii dadlayskii waa joogtaa ilaahay subxaana wa tacaala ha naxaybiyo allahuma laa taxrimna ajra walaa taftinna bacda haddii mawdkiina waa saas soo dhowyahe nin walbaa maanta waa noolyahay berri meeluu gaari doon lama oge haddii kitaabu raqaa'iq aan ku jirne maanta waa baraagtiis wixii aan akhrino runa soo maanta ma aragno marka ilaahay hanugu anfaco subxaana wa tacaala marka casharka axadda soo socda wuu noo baaqana insha alla axadda kale laakiin waa uu jiraa casharka haminka talaadada isaga fiqiga waa jira insha allah casharka fiqiga waa jira laakiin casharka arbacada ma jiro casharka arbacada iyo axadda bisaa naga baaqanayo talaadada siday ma baaqanayo insha allah sal allahu calaa maxamed ali sl
murti weeye arag waa in waxuun lagama caashaayey midiyo isku sahadiyo dagaal laysku mari waayey haddii nabadda mara loo lulo gogo la meegaaru oo culimo muhimiyo duqow madaxa loo dhiibto oo ay go'aan muujiyaan lagu midoobayo maydiyo dhaawac duulkii sidaan maara loo heleen maydiyo dhaawac duulkii sidaan maara loo helini maslaxadiidku madar inuu ku jebi waa mahmaa xulusi markuu quusa madiyaal dhintaa lagama caashaaye aakhirana mool jahanama laguma quurtaaye allow yaa talay mudan tahaye meesha ku ekeey allow yaa talay mudan tahaye meesha ku ekeeya midigtu bidixda kama maaranto waa u muhataaye hadba tii maqnaatay tan kale meeday leedahaye maxalu shaahidkiyo taargadkiyo meeshaan hibanayni muttafaqun calayhaan rabniye inaad midowdiini waa cadow macaashkii haddaad kala maqnaatiini muslimku cabara taariikh midnimu magac ku yeeshaaye markay kala tagaan cadowguwow malabsanayay muran iyo tashwiish lama rabiyo maliyahu haaye ismaqiiqa iyo lablakoocu malaha libane mabaadi'da aasaasigiyo maxalu tawxiidka ku muujiya shicaarkiinna oo ku muujiya shicaarkiinna oo geliya maankiinna mashruuciyo ikhlaas camalan camalkii aan lagu mataanaynin mashruuciyo ikhlaas camalkii aan lagu mataanaynin muxdis iyo shariig baa galo waa la maanacay waxaan islaynka meeloog ahayn kaama marayaane culummada mashhuurkaa sunnaha kula mataanuuba maraajicda aasaasiga mowle ku adeeca muxadis iyo usuuligu halkuu maray ku daawuuba oo miisaanka aasaas oo miisaankii salafka u celiya maxalu tawxiidka oo miisaankii salafka u celiya maxabadiineedka oo miisaankii salafka u celiya maxabadiineedka ismasaabax iyo wada jirguul kalama maarmaanee mugdigu qaybsan weeye ifka howmuha talabtii mugdigu qaybsan weeye ifka howmuha talabtii